halkani waa redio ergo codka arrimaha bini-aadannimada ee fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan muujadda gaaban ee dherarkeedu uu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhigantaa toddobiyo toban kun sideed boqol afartan iyo shan megahatis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah efemyada dalka iyo barta aynu internet ku leenahay ee radio ergo ot o r g kulan wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis lix iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barakacayaasha xerada nasiib oo ku taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa noloshooda waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadihii iyo colaadihii ka dhacay magaaladaas
boqol iyo soddon qof etoobiyaan ah oo doonaya inay dhuumasho ku galaan gobolka bari si ay uga tahriibaan oo gaari uu kula qallibmay magaalada dhahar ee gobolka sanaag wiil dhallinyaro ah oo isna magaalada laascaanood ka hirgeliyey xarun lagu barto horumarinta bulshada barnaamijka dalandool oo arrimaha tahriibka aan uga sheekayno qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekadeenii taxanaha ahayd ee lama huraan xubinta qiimaha xoolaha nool iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan waxaase ka horeeya warkeenna iyo cabdulaahi maxamed amiin mahadsaned faadimo in ka badan labaatan qof ayaa ku dhaawacantay kadib markuu la gadoomay gaari waaraad ah oo ay la socdeen boqol iyo soddon ruux oo etoobiyaan ah kuwaas oo doonayay inay si dhuumasho ah uga tahriibaan gobolka bari iyo degmada ceelaayo oo ah saldhigga dadka tahriibdoonka ah saddex iyo toban qof oo dhaawacoodu halis yahay ayaa haatan lagu daweynayaa cusbitaalka guud ee boosaaso oo laga soo gudbiyey degmada dahar ee gobolka sanaag oo ah meesha uu shilka ka dhacay dadkan etoobiyaanka ah ayaa laga soo qaaday deegaanka oog oo boqol iyo konton kilomitir u jirta magaalada ascaanood ee xarunta gobolka sool siduu idaacadda erga u sheegay taliyaha biliiska gobolka sanaag jaamac maxamuud dowladda puntland go-aan bay ka leedahay waa ninka dhirta gooye qoyan iyo tahriibta labadaba mar baa wax laga soo wada saaray go-aan digreeta madaxweyne sharcigaana la marinayaa wixii lagu qabto oo noocaas anagu ka gobol ahaan ciddii aanu ku qabanno maanta iyo wixii ka dambeeya mucjisadana mucjiso kow noo abe ah waxaa iyo wixii lamid oo aanu aragno anagu maxkamad baan horgeynayna insha allahu karim darawalkii uu xidhan yahay gaarigana insha alla soo aan rabnaa inaan wiishu dirna soo jiidno maxkamad baana la horgeynaya koox kale oo soomaali ah ayaa talaadadii ku laabatay xeryaha qaxootiga dhaab iyagoo kusii jeeda dalka soomaaliya dadkan oo si iskood ah ugu laabanayay deegaanadii ay ka yimaadeen ayaa ku faraxsanaa inay nolol cusub ka bilaabaan deegaanadooda barnaamijka ay qaxootiga si iskood ah dalka ugu laabanayaan ayaa ka dambeeyey heshiis ay wada seexdeen dalalka soomaaliya kenya iyo hay-adda arrimaha qaxootiga ku qaabsan qaramada midoobey ee u n c r dhegeystayaal warkeenna maanta intaas ayuu ku dhan yahay ciddii ay dhaaftay waxay kala socon kartaa websiteenna radio ergo dhat o r g
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
u tahriibista yeman iyo liibiya halis ayaa ugu sugan naftaada iyo tan qoyskaagaba waxaad baylah u noqonaysaa jirdil kufsi iyo dhaawac kale oo jir iyo maskax ahaan lagu geysto waxaad u dhiman kartaa haraad iyo cuntayari inta aad socdaalkaa halista badan ku jirto sida diinteenna wanaagsani ina farayso looma oggola qofka muslimka ah inuu naftiisa halis geliyo yeman ma ahan yemantii hore oo maanta iyada ayaa ka halis badan deegaano badan oo soomaaliyeed
ha ku qamaarin naftaada iyo hantidaada oo fadlan ka baaqso u tahriibista yeman iyo liibiya farriintan waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r iyo redio ergo
aad joogto magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran redio ergo waxaad ka dhagaysan kartaan redio gaalkacyo mawjada sideetan iyo sideed dhibic labo iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta qiimaha xoolaha nool iyo maxamed xasan
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen aan ku horrayno sayladda magaalada gaalkacyo ayaa geela hilibka ah heerkiisa koowaad lakala siisanayaa koob iyo labaatan milyan heerka labaadna waa labaatan milyan heerka saddexaadna waa sagaal iyo toban milyan geela dhaqaalka ahina heerkiisa koowaad waa sagaal iyo toban milyan heerka labaadna waa toddoba iyo toban milyan heerka saddexaadna waa afar iyo toban milyan adhiga qaliinka ah ayaa saylada gaalkacyo lakala siisanayaa malyan iyo lix boqol muunadda labaadna waa malyan iyo afar boqol muunadda saddexaadna waa malyan iyo laba boqol adhiga dhaqaalka ahina waa malyan iyo toddoba boqol muunadiisa labaadna waa malyan iyo shan boqol muunadda saddexaadna waa malyan iyo saddex boqol dhinaca sayladda degmada jariiban oo isla gobolka miduga ah ayaa geela dhaqaalka ah waa hasha rimayda ah waxaa la kala siisanayaa saddex iyo labaatan milyan muunadda labaadna waa koob iyo labaatan milyan muunadda saddexaadna waa labaatan milyan saylada jariiban ayaa geela qaliinka ah heerkiisa koowaad la kala siisanayaa shan iyo toban milyan heerka labaadna waa saddex iyo toban milyan heerka saddexaadna waa koob iyo toban milyan adhiguna waa adhiga qaliinka ah heerkiisa koowaad waa malyan iyo shan boqol heerka labaadna waa malyan iyo saddex boqol iyo afartan kun heerka saddexaadna waa malyan iyo boqol kun adhiga dhoofka ahina muunadiisa koowaad waa malyan lix boqol iyo konton kun muunadda labaadna waa malyan iyo shan boqol muunadda saddexaadna waa malyan iyo saddex boqol haddaan fiirino sayladda degmada dangoroye oo gobolka nugaal ah ayaa geela hilibka heerkiisa koowaad waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban milyan iyo shan boqol heerka labaadna waa toban milyan heerka saddexaadna waa shan milyan iyo afar boqol oo kun geela dhaqaalka ah waa hasha rimayda ah ayaa iyana muunaddeeda koowaad saylada dangoroye la kala siisanayaa siddeed iyo toban milyan shan boqol iyo toddobaatan kun geela dhoofka ah waa awrta waaweyn ayaa iyana la kala siisanayaa lix iyo toban milyan awrta qurbacda ahina waa toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun adhiga dhoofka ah saylada dangoroyo waa malyan afar boqol iyo soddon kun heerka labaadna waa malyan iyo boqol kun adhiga qaliinka ahina waa malyan iyo laba boqol iyo konton kun heerka labaadna waa siddeed boqol iyo toddobaatan kun heerka saddexaadna waa shan boqol oo kun haddaan fiirino saylada degmada garoowe ayaa geela hilibka ah heerkiisa koobaad la kala siisanayaa toddoba iyo toban milyan afar boqol iyo siddeetan kun heerka labaadna waa saddex iyo toban milyan shan boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa siddeed milyan hasha rimayda ah ayaa iyana la kala siisanaya sayladda garoowe labaatan milyan iyo afar boqol oo kun ariga dhoofka ahina heerkiisa koowaad waa malyan lix boqol iyo labaatan kun heerka labaadna waa malyan iyo saddex boqol iyo lixdan kun heerka saddexaadna waa malyan iyo laba boqol iyo toban kun adhiga qaliinka ahina sayladda garoowe waa malyan shan boqol iyo konton kun heerka labaadna waa malyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa toddoba boqol iyo siddeetan kun guud ahaana wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen waa naga intaas
dhegaystayaal waxaad kaloo redio ergo ka dhagaysan kartaan k a l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida maraykanka ee magaalada minneabolis gobolka minnesota saacadda marka ay tahay labaiyo tobanka duhurnimo iyo toddobada fiidnimo ama maqribkii xilliga minneabolis
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo barakacayaasha ku jira xerada nasiib ee magaalada beledweyne ayaa waxaa noloshooda saamayn ku yeeshay fatahaadihii iyo colaadihii dhowaan ka dhacay magaalada dadka oo ahaa muruqmaal magaalada u xamaal doonan jiray ayaa hadda aan aadin ayaan hadda haysan wax shaqooyina waddooyinka oo weli go-an awgood sidoo kale colaadaha ayaa iyana ka xirtay magaalada iyadoo weli goobihii ganacsigu aysan si caadi ah u furmin jamaal cali cabdi oo aalaaba nooga soo warrama beledweyne ayaana warbixintan faahfaahinteeda inoo soo diray in ka badan shan boqol oo qoys oo ku jira kaamka nasiib oo ku yaala xaafadda howlowadaag ee magaalada beledweyne ayaa waxaa soo wajahay dhibaatooyin dhanka nolosha ah kadib markii ay isku biirsadeen dagaal beeleed ka dhacay xaafaddaasi afar iyo tobankii bishii shanaad ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyo fatahaddii xooganeyd ay ku dhufatay guud ahaan magaalada beledweyne siddeed iyo tobankii bishii shanaad ee sanadkan laba kun iyo lix iyo toban dhibaatada ay fatahadda u geysatay xerada barakacyaasha ee nasiib ayaa ah burbur ay u geysatay guryaha musqulaha goobo ganacsi oo yaryar ah oo ay lahaayeen qaar ka mid ah dadka barakacyaasha iyo weliba xayndaabkii kaamka oo meesha ka baxay kadib markii ay si weyn u maashaysay fatahaddii dhowaan ku dhufatay magaalada beledweyne iyo deegaano hoos yimaada muumino cali faarax waa hooyo haysata siddeed carruur ah kuna xanuunsan gudaha kaamka waxay ii sheegtay in laba carruur ah oo ay dhashay ugu geeriyoodeen gaajo darteed intii lagu guda jiray dagaalada iyo biyaha isbiirsaday kuwaas oo da-doodu kala ahayd afar sanno jir iyo hal sanno jir reediyo ergo ayay uga sheekaysay sida ay wax u dhaceen waxaan ku noolahay nolol xumo ayaan ku noolahay waxaan ka cabanaa oo igu xun ayadoo bil rabadan lagu jiro oon aniga qof xanuunsan aan ahay sideed caruur oo aabbahoodna xadka xanuunsan xabad dhextaal aan dhexda ugu jiraa waan shaqaysan jiri miis aan ilmaha ugu shaqaysan jiri miiska aan ku shaqay jira colaad xabado oo noogu soo noqon ilaa biibaxadi wixii biyaha naga qaaday alaabtii dhammeedan ku shaqaysanin waxaan dhamaa biyaha naga qaad dhar ma jiro wax hadda aan haysan male hay-ada sanfalka maamulka gobolka waxaan ka codsanaynaa inay si dhaqso badan nagu soo gaaraan nolol xumo xaalad xumo aan dhexda aga jirnaa inay nagu soo gaaraan aan doonaynaa walaalahayna muslimiinta ah aan ka codsanaynaa nafaqa darada baahaya uga mid ah sababtoo cunuga saalka haddaan u helo galaas caano cabada iyo beliga wax la sii male asoo baahan waa layska jiifinaa
adiga ku dhaada muuqaalkaada aada buu u liitaa maxaa xanuun ma ku haya mise nafaqa daro aniga xanuun waxaa iga dar nafaqa daro wuxuu ilaahay ugu maqlaa saalka la jooga ma soone saalan u alaa koob shah aan ku taaganaa aan cabe oo muslim igu sadaqaysta nolosha caruurta kii iska baxo meelahaas oo maqaayada iska soo tuuqsado oo maqaayadaas iska soo lafaa muslimka iskaga dhex jiraan waayo aniga waxaan ooga aalamale aabahood waxaa ooga aalamale
dadka ku jira xerada nasiib waxa ay noloshooda ku maarayn jireen shaqooyin kala duwan oo muruqmaal ah waxaana isku biirsaday fatahaad xirtay waddooyinkii ay u mari lahaayeen meelaha qaar aysan fatahaaddu gaarin ay u xamaaltegi lahaayeen taas oo sii adkaysay noloshooda maryan nuur isaaq waa hooyo haysata toban carruur ah waxayna nolosha qoyskeeda ku dabooli jirtay dhardhaqista iyo malaaska guryaha balse hadda waxay ergow sheegtay inaysan jirin meel ay u shaqo tagto taas oo sababtay in qaar ka mid ah carruurteeda ay u dawarsi tagaan dadka deriska la ah kaamka ilmo xoogaa tabaneeya ee waa joogaan waxaan siiya malaha malaas ama helo ama aan waayo ay ku nool yihiin oo silace cunugan saanas ayaa u xanuunsan yahay wax la siiya malahan rafaad iyo dhibaata ma yaro waa la go-ay wax walbaba xambad biyo meel wax laga qabta malahan baahi shubanbiyood biyinah laheen dhibaatadaasaana hayso shaqada meeshinka shaqaynayaanba waayba dadka yaabahaya biriga oo biyo galeen meel wax laga qabta mala awal meel angeganaan ka qabanaya meeshiyaaba iska qoyin marka meelan ka shaqeeya ma walanba saacad la taagan yahay oo qaab laheen koombashamuur ah waxay tara ay laheen oo marka la heli iyo marka la waaya ay tahay oo labiyootan ahoo mishaara camal loo cagaa waa soomanahay waxan aan hayo beriga ku anfurna ma haysano marka saasay wax u jiraan soonna waa lagu jiraa ilmahayga gaajo maanta alaylah macnaha ay la wada jeefaan ee kan qaarkiisna hadde waa mid hadda maanta dula kur alaylah oobaa lasoo sawiro hadula ku runyahay macnaha tabcaan uhaa dula ku runyahay gaajo daraadee la barbarari maya meel loo shaqo tagi kara ma arada waa isku xirxiran tahay weli weli qoyaan waaye hadulaa kur maxaan kuu sheegaa maxaan kuu sheegaa arada corcoraad waaye qoyaan waaye hadulaa kur weli hadulaa kur arada waa isku xirxiran tahay meeshiin joognaan joognaa hadulaa ku run yahay qaxaan kunna hadulaa ku run yahay wax allaala wixii maanta allayla maacuunahay iyo wixii maanta hadulaa kur maxaan kuu sheegaa aan ku dhaqmayna iyo wixii wixii oo dhanna webiga aan aynaga daadeen hadulaa ku run yahay bannaan cillaa maanta iska fadhinaa marka hadulaa ku run yahay samafalka waxaan idinka codsanaynaa in hadulaa kur macnaha gacan dhab aad nugu qabatiin ilaahay aan maanta aan wax ka sugayn intii ka sokaysa idinkaa wax idinka sugayn waqti ay cunaan hadulaha ku run yahay subaxii hadulaha ku rinji hadee macnaha meelaha inaan loogu soo raadiyo ayaa cadays in loogu dara saas maanta lagu siiya wax kaleentoo maanta alaylah aan siiya malahan ilmaha dula ku run yahay kuwa qaarkoodna hadula ku run meelaha irdaha islaameed ayay maanta iska aadaan dadka un xoogo tabartar roon ayay maanta iska aadaan sidaas waxaa reediyo erga u sheegay maxamed cabdulaahi cilmi oo ah aabba haysta toddoba carruur ah fatahadii dhowaan ayaa burburisay saddex iyo labaatan guri iyo toddoba-iyo toban suuli oo ay lahaayeen dadka barakacyaasha ee ku nool kaamka nasiib sida ay radio erga u sheegtay horjoogaha xerada magaala moxamed magaalo tuurey kaamka nasiib markaan warkaas siiyo waxaa ku nool qoysas sabool ahoo gobolka ammaan usoo raacyo dhowr gobol horta ka kala yimid dhibaatada haysta waxaa ka mid ah fatahaad xun ayaa dhacday ayadoo xilligii jiilaalkana ay hoylaan iska joogeen oo qorax iska joogeen hooyi malaha dadkii oo daadkiyaa qaaday wixii daadkiyaa qaaday waa ujeedaa cooshada ay ku jiraan marka dadka dad saas kugu jiro waayo oo meelo badan ka kala yimid oo xerada ammaan usoo galay meesha ammaan usoo galay waxaan biyahaas weliga aanay haystaana malaha biyuhu markay cabaana showon biyoodka iyo canuudadaa sii kordhaya iyo dhimashaday aadoo weyn aadoo weyn u sababaysay markee dad xeryaha dhaawac hoo jeefaad arkaysaa waxba duufta iskaga dhacdo ayaga aan dagaal ku jirin iska masaakiin ah naag uurle ku dhacdaad arkaysaa cunug yaro kala jibsaad arkaysaa xabad indhama qabto ayaga isku ridaaya waxaa ka dhaawac badnay shacabka ayaa ka dhaawac badnay labada dhinacba shacabka ka dhaawac badnay kuwa ayaga isku ridahay waxbadan isku ridaan iskugu tirigaleen waxaa ka dhaawac badnay kan dhimasho badnay dadka shacabka oo rayidka ah meel loo qaxaa la waayey jaygii la tuurtay jaygan waa mid kale isku haysta u ahay aqabada ugu weyn oo biyaha kasii darneeday waxay aheeday xabadda haddana iidana laba laba laba laba col oo kala darnaan gasha annaga markaan howladaag laba col oo kala darnaan ana qabatay ma garatay dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada beledweyne maxamed macalin khalaafo ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadka barakacyaasha ay dagaaladu iyo fatahaadu saamaysay ee ku dhaqan xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne
hay-adaha ka shaqeeya beledweyne ama kuwa hadda wax bixinaayo ama kuwa weli wax u dhiman yihiin inanka amamkan iyo ku wareegaan xaafadaha dhibaatada ka jirto oo biyaha fatahaadka webi shabeelle uu ku soo goostay marka waxaan cod dheeran ku gaarsiinaynaa dadka ganacsatada ah oo xilligaan ramadaan ka faa'iidaysanayo iyo kuwa kaleentoo sidooda deeqda bili-aadamka u bixiyo hay-adaha gargaarka kuxayo inaan dadkaan ay siiyaan xaquuqda ay ku lahaayeen dadkaan inaan ay siiyaan xaquuqda ay ku lahaayeen dadka wax la siinayo waa la kala fadlili karaa nin maanta xali bariyey iyo koo caawa baryaayo iyo koo keyta hayso laba habeen shan habeen gaari kara kuwaan wax keeda haystaan ma laha waxay hore u yeeli ma laha bili aadana meeshay ku nool yihiin ebed ma arkeen dadka nuucaan ku nool meelay ku nool yihiin beledweyne meelo badanoo sidaan oo kalena waa jiraan waxaan leenahay hay-adaha booqashay ku yimaadeen waxaana siiyaan xaquuqday ku leeyihiin dadkaan haddii ilahay raalli ka dhigo tan kale waxaan leeyahay dadka ka faa'iidayso bisha ramadaan barakadeeda oo ilaahay wax siiyey ha sahmayaana meelaha sadaqadood ku bixi lahaayeen meelaha ugu mudanoo lagu bixiyona meelahana ka mid ah haddii ilaahay raalli ka dhigo wixii anaga awoodda maamulka uu leeyahayn waa mari doonaan inkastoo ay saamaysay fatahadda dadkan barakacayaasha ayaa haddana waxay bilaabeen intooda badan inay dib ugu soo laabtaan kaamkii ay ku noolaan jireen oo ay meelaha qaar weli biyaha kaga jiraan kadib markii ay ku noolaan waayeen halkii ay u barakaceen oo ahayd meel waddo ah oo ay maciin bideen si ay uga badbaadaan halistii biyaha webiga shabeelle jamaal cali cabdi redio ergo beledweyne
qasiidadaas ku saabsanayd bisha barakaysan ee ramadaan inta aanu kaga gudubno weli radio ergo ayaad inaga dhagaysanaysaan iminkana magaalada laascaanood isxaaq cabdi cawke waa wiil dhalinyaro ah oo isagu magaaladaasi ka hirgeliya xarun lagu barto arrimaha bulshada isxaaq ayaa waxa uu diiradda saaraa in dhalinyaradu ay isku ayaa waxa uu diiradda saaraa in dhalinyaradu ay deegaankooda wax u qabtaan isagoo aasaasay ururo deegaanka iyo weliba haweenka ah oo haatan halkaasi ka shaqeeya isxaaq waxaa la kulmay wariyaheena faarax dubad oo warbixintan inooga soo iskoolka light up institute for human development ee magaalada laascaanood waa iskool lagu barto horumarinta bulshada waxaana dhigta arday tiradoodu kor u dhaafayso sagaashan arday oo konton ka mida ay yihiin wiilal afartanka kalena gabdho waxaana bishii lixaad ee sannadii labadii kun iyo shan iyo tobankii aasaasay isxaaq cabdi cawke oo ah shan iyo labaatan sana jir cilmiga horumarinta bulshada ka soo bartay jaamacadda camuud ee magaalada boorame waxaa sidoo kale oo isxaaq ka bartay maxadka sasak institute for human development ee magaalada boorame isla cilmigan horumarinta bulshada sanadadii labadii kun iyo koob iyo tobankii ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii wallaahi waxya qof walba wuxuu baranayo ama hiigsigiisa ama hadafkiisu waa waxyaabo isaga u gaara balse anigoo ka leexanaya waddada dadka faraha badan ku yaaceen jecelna inaan qof bil-aadana horumariyo markaan naftayda ka imaado aan kasoo tago naftayda soo horumariyo ayna tahayna waxyaabo aakhiro iyo adduunba lagu liibaanayo iyo siyaabo kaleo fara badan baan u doortay inaan barto iskoolkan ayaa bixiya koorsooyin kala duduwan kuwaasoo ugu horrayso hogaaminta qofku inuu barto hab hogaaminta bulshada iyo inuu qofku barto fagaara ka hadalka si uu u gudbin karo afkaartiisa dadkana wax ugu sheegi karo una fahansiin karo waxa uu doonayo wallaahi macadku wuxuu u shaqeeyaa waxaan ku dhignaa koorsooyin fara badan koorsooyinka waxaa ka mid ah inuu qofku barto leadershipka inuu qofku barto life training waxa loo yaqaana trainers bixino short trainer aan bixino gaagaaban oo nolosha lagu baranayo inuu qofku barto habhogaaminta bulshada inuu qofku barto the art of public speaking ama fanul ilqaa walkhidaabaat waxa loo yaqaano fagaara ka hadalka ama qofku siduu u gudbin lahaa fikirkiisa iyo koorsooyin kaleo fara badan isxaaq waxa uu aasaasay naadiyo ay ka mid yihiin naadiga horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada naadiga bandhigga runtiyo ra'yiga oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuwaas oo uu hogaamiyaan ardaydii ka qalinjabisay iskoolkiisan iskoolkan ayaa ah mid lacag la'aana ururo dufcad walba oo ka baxda waxaan u samayn jirnay inay magaranaysaa sida iyagoo isku duuban saad wada ogsoontihiin marka ardaydu qalinjabiso bartay ku kala dareeraan laakiinse waxaanu hirgelinay inay magaranaysa ardayda qalin jabisaaba iyagoo isku xidhan ay bulshada wax u qabtaan waxaanu sameynay naadiyo fara badan waxaa ka mid ah naadiga bandhiga cilmiga caqli naadiga bandhiga runtiya ra'yigo kale waxaa jira naadiga horumarinta deegaanka oo kale waxaa jira haddeer ugu dambeeyey team la yidhaahdo new spirit team iyagu si gaara iyagana u aasaasnay baa jira iyo qaar kaleo fara badan
guulaha aad gaadhay wax ma nooga sheegi kartaa
guulaha aan gaadhay wallaahi guulo fara badan baan gaadhay oo waxaa ka mid ahba inay magaranaysa ardadan soo saarnay ay magaaladii horumar fara badan ku abuuraan sida naadiga horumarinta deegaanka oo kale oo sanadadii lasoo dhaafay kumanan geedada ku beeray magaalada laascaanood waxaa kaloo jira iyaguna naadiga bandhiga runtii ra'yigo kale oo iyaguna cusbitaalada waaweyn ee gobolka gaadhsiiye deeqo caafimaad iyo kuwo magaranaysaa agab ay magaranaysaa dadka xanuunsanaya jooga ay magaranaysaa hantiyeen oo qaateen waxaa kaloo jira tiamkan la yidhaahdo new spirit team oo iyaguna ah shan iyo toban qof oo dhiirigeliyayaala oonu si gaara u tababarnay oo iyagoo ku taxalluqa sidii u dhiirigelin lahaayeen dhalinta tahriibta guulo fara badanna ka gaadhay barnaamijyo badanna qabtay kuna qabtay gobolka laascaanood gobolka sool laascaanood
ururka runtii ra'yiga oo kale waxaad ii sheegtay inay wax badan wacyigeliyaan oo tuulooyinka tagaan bal nooga waran maxay dadka ka wacyigeliyeen walaahi naadiga bandhiga naadiga bandhiga runtii ra'yigu waa hablo waa shan iyo toban gabdhood shan iyo toban gabdhood oo magaranaysaa si gaara u tababaran weeye waxay qabteen tuulooyinkaas tuulooyinka o dhan tuulooyinka badankooda way tageen oo waxay gaadhsiiyeen inay magaranaysaa dhiirigelin agab magaranaysaa deeqo fara badan inay ilaa buuhood la tageen way jirtaa oo ay ilaa buuhood la gaadheen gobollo fara badan oo kalena gaadheen burco ay ay tageen meelo fara badan ay tageen way jirtaa taana waxaa keentay markay magaranaysaa ka guulaysteen baahiyihii banbanaanaa ee gobolkalaas ah waxay si gaara ula hadlaan dumarka oo dumarkay si gaara wacyigeliyaan tusaale ahaan waxay wacyigeliyaan gabdhaha yaryar gabdhaha waaweyn kuwa dumarka hooyooyinka ayayooyinka dumar oo dhan bay mujmac ahaan u dhiirigeliyaan si qaab diiniya oo magaranaysaa isku dhafan oo qurux badan bay u dhiirigeliyaan fara badan bay ka wacyigeliyaan walow ay si gaara u magaranaysaa u taageeraan tacadiyada faraha badan ee dumarka haysta waxyaaba fara badan ay ka wacyigeliyaan oo kale way jirtaa sida tahriibta oo kale qabyaalada oo kale f j m-ka oo kale oo ah iyaduna caado xun iyagu dhalinta magaranaysaa barbaarta hablaha ah ee soo barbaaraya in magaranaysaa waxbarashada la baro oo magaranaysaa ay noqdaan dad aqoon leh siday magaranaysaa u yeelan lahayn dalkeenu uu yeelan lahaa hablo ka dhisan aqoon iyo magaranaysaa caqli ahaanba dhisan ay u ahaan lahaayeen ahdaaf fara badan ay leeyihiin way jirtaa iskoolkan ayaa la dhigaa gelinka dambe ee maalintii iyo habeenkii waxaana ka shaqeeya laba macalin waxaana gelinka hore uu isxaaq macallin ka yahay maxad ku yaala magaalada laascaanood kaasoo lagu magacaabo fuyuujar waxaana uu hamigiisu yahay inuu iskoolkani gaadho guud ahaanba soomaaliya waxaana jira dadaallo badan oo isxaaq wado kaasoo uu doonayo inuu horumar la taaban karo gaadhsiiyo bulshada shaqadayda ka sheekeeyo ama ka hadlo maamulaha macadka horumarinta aadamaha ee laascaanood ee lightup institute for human development waxaan wax ka dhigaa isla macadkaasaan wax ka dhigaa oo gelinka dambe aan uga faa'iideynaa bulshada reer laascaanood isxaaq cabdi cawke ayaa intaasi ku daray inay jireen markii hore caqabado dhowr oo ka hor yimi taasoo ay ugu horayso inay dadku ka fahmeen fikrad khaldan waxaana uu sheegay inay arrimaha uga gudbeen dhabar adeyg iyo dadaal ay sameeyeen ardaydii iskoolkaasi ka soo baxday oo dadka wax badan fahansiiyey caqabado fara badan way iga hor yimaadeen oo wax walba oo success ah ama guula oo magaranaysaa qofiis ilaahdo ku dhaqaaq caqabad wuu yeelanayaa marka caqabado fara badan baa iga horyimi ilow walow dadku ay yidhaahdeenba markaanu bilaawanay barnaamijku barnaamijkan barnaamij saxa maaha walow layidhi magaranaysaa waxa wuxuu wadaa waxaweeye gender balance iyo magaranaysaa waxyaabo khaldan oo layga aaminay aysi jirtay adadayg aan u adadeygay iyo magaranaysaa duruufahaas oo si magaranaysaa qurux badan aan magaranaysaa iskaga caabiyey maahaane duruufo adag baa nala soo wajahmay waana ka guulaysanay waxaan hiigsanaynaa hadduu ilaahay macadku inuu soo inuu gaari doono gobolada soomaaliya oo dhan hiigsiyadeeda waaweyn waxaa ka mid ah qof dambe oo afrikaana ama madow ah inuu magaranaysaa uusan raadin nolol uusan u raadin dal magaranaysaa dalalka yurubeed dhereg baan doonayaa uusan u raadin saan noloshu fahansiin lahayn iyo faarax dubad idaacadda ergo magaalada laasca
ka digtoonow cudurka daacuunka oo ka dilaacay gobollada koonfurta soomaaliya cudurkan daacuunku waa jeermiska bakteriyada oo khatar badan waxaana keena cunto ama biyo ay wax ka mida saxaradu ku darsameen sidaas ayuuna qofka ugu gudbaa qof kastana waxaa suuragal ah in calaamadaha cudurka dhaqso aan looga arag bukaanka waxaase lagu arki karaa shubanbiyood iyo qofkoo dareema calool xanuun kadibna maalmo gudahood uu xanuunku weynaado wuxuuse u soo ridan karaa si deg deg ah haddaan la daaweyn shubanka iyo matagga qofku wuxuu dhaqso u noqonayaa mid fuuq baxay kadibna ad u tamar daran si aad haddaba uga badbaado daacuunka cab ama sii ubadkaaga biyo la karkariyey ama lagu daaweeyey maadada kaloriinta iyo biyaha la warshadeeyey waxaa kaloo dadka laga rabaa in ay gacmaha isaga dhaqaan saabuun dambas ama ciid ayna saxarada kala fogaadaan goobaha biyaha cuntada si fiican isaga kari cun iyadoo kulul mar kastana ha daboolnaato iska dhaq qudaarta inta aadan fiiqin ka hor haddii aad ku aragto qof ama isku aragto shuban biyood waa mid ka mid ah calaamadaha daacuunka waana inaad qaadataa fuuqbax celiyaha waana inaad sida ugu dhaqsaha badan u gaartaa goobta caafimaad ee kuugu dhow haddii ilmo yari shumayo waa in loo wadaa naasnuujinta
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo imkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii dalandool oo aan uga hadallo halisaha tahriibku leeyahay faadmo macalin ayaana isku soo duda
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena dalandool oo aan uga sheekayno arrimaha tahriibka barnaamijkeenna ayaa maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wiil dhalinyaro ah oo isagoo nool ay reerkiisu isku qabanqaabiyeen in tacsidiisa ay dhigaan kadib markii ay u malaynayeen in uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday doon dhowaan ku qallibantay xeebaha talyaaniga taasoo siday tahriibayaal wiilkan oo markiisii hore ka tahriibay magaalada garawe ayaa haatan waxa uu ku noolyahay dalka talyaaniga wariyaheenna cabdiraxmaan maxamed xaaje ayaa warbixintan kasoo diray garawe qoyska cabdiqani xuseen oo labaatan iyo afar jir ah waxay u ahayd maalmo murugo iyo diyaargarow tacsi waxay filayeen in wiilkoodu geeriyooday laba toddobaad ka hor cabdiqani wuxuu ku jiray dadkii saarnaa doonyo dhowr ah oo ku qarqamay badweynta mediteraneanka taas oo ay ku dhinteen soomaali badan iyo muhaajiriin kale qaar ka mid ahaa ehelka iyo saaxiibada cabdiqani ayaa geeridiisa ku baahiyey baraha internetka iyo shabakadaha kale ee la iskula xiriiro asxaab aan ka mid ahayna waxa ay ka tacsiyeeyeen geeridaas balse ku dhowaad toddobaad lala'aa cabdiqani ayuu la soo hadlay qoyskiisa kuna wargeliyey inuu nool yahay wallaahi de horta qof nool oo loo tacsiyeynayo asxaabtiisaan hadda ay tacsiyeynayaan faamilkii loo tacsiyeynayo facebookiisa latarkiisa sawiradiisa lasoo dhigay waad garan gadhaa markuu arko inta dareenkiisu leekaanayo aada buu qofku unaxnaxayaa dhimasho laftarkeeda waad aaminaysaa halkii leeda amaaba adigiiba aada dhimatay maadaama de tacsida aadi iyo eelkii iyo wixii marka ugu dhibka badnayd waxaad gabar walaashay soo wacday oo ooyeysoo leedahay walaal ma nooshahay markaasaa naxdintii ugu badnayd aan dareemay cabdiqani saddex bilood ka hor ayuu ka baxay boosaaso isagoo oo ay weheliyeen asxaab ka badan toddobo oo ay magaalada ka wada tageen waxayna u gudbeen yeman dabadeedna liibiya oo ay ku gaareen safar bad iyo berri isugu jira muddo uu joogay magaalada misraata kadib wuxuu cabdiqani ka mid ahaa dadkii raaci rabay doonni ay ku dhinteen lix gabdhood iyo toddoba wiil oo saaxiibadiis ah isla goorta uu doontaas raaci lahaa oo ahayd xilli habeen ah wuxuu qoyskiisa kusoo wargeliyey inuu safarka badda gelayo niyahow badda habeenkii hore doonta way naga buuxsantay waatay degtay habeenkii ka dambeeyey baanu soo baxnay doonta degtayna waxaa saarnayd asxaabtii aan yaman kasoo raacnay adigu bisha labaad shan labaatanka lix labaatankeed biyo labaatankeed meelaha aan isku soo baranay yaman nin kamid a allaha unaxariista hadda oo dhintay hooyadiis iyo hooyadeyna dad adkaabay ahaayeen marka way wada xiriiri jireen marka ninkaasaa doonta habeenka way naga buxsantay ay baxaysay ninkaasaa ku dhintay doonta marka sidaa daraadeed ninkaas ku dhintay cabdiqanina wuu ku jiraaba laysiri doonta degtay marka sidaasa faamilka iyo xaafadii o dhan u qaateen iyo asxaabtiiba inaan dhinto waa maalinta jimcada habeenkeedii baan soo baxnay oo sagaal labaatanka bisha shanaad ay ahayd labada kun lix iyo tobanka subaxii sabtida saddex saaca subaxnimo baa markabka kuwaan wax badbaadiyey ilaahay baa wax badbaadiyey baa markabku mehelay markabkaana la saaray doonta dadku ay saaran yihiin dhammaan markii markabka la saaro waa la gubaa intay bakrool iyo wax ku shubaan bay gubaan adigoo arkaayo doontu waa doon alwaax oo laba han ah markaasaa la gubaa kadib markabkaana la saaray cunno iyo waxbay na siiyeen wixii xanuunsanaa way daaweeyeen subaxaa sabtida markabkaan saarnayn axaddana markabkaan saarnayn subaxii isniinta bay naga soo dejiyeen meel dekeda cabdiqani oo ahaa nin macrifo badan oo aan aada u aqiinay waxaa aada looga dareemay geeridiisa aan la hubin garowe iyo meelo kaleba haddaba maxamed oo ay walaala yihiin ayaan weydiiyey bal dareenka qoyskoodu sida uu ahaa laakiin qofka waxaa ugu daran ee warkiisa la waayo waa mar markuu badda fuulo oo qofka nololaya geeri lagu soo sheegi waayo taasaa ugu daran xaqiiqdii dareen ahaan annaga markaan waalid ahaan fiirino iyo faamiliga iyo cidda ay walaalaha yihiin kumaanan farxin xaqiiqdii hooyaanka dha hooyo wax dhashay markay maqasho waxaas oo kale xanuunka ay qaadi kadho hooyadeeda hadda waxay yani markay hadalkaas oo kale maqashay laba habeen xanuun way xanuunsanaysay sidoo kale gabdho walaalihiisa way xanuunsanaayeen faamiliguna waa ka naxay aada ba waa naxay cabdiqani wuxuu dhiganayay simisterka saddexaad ee jaamacadda bariga afrika kuliyaddeeda culumta siyaasadda waxaan weydiiyey bal waxaa ku kalifay tahriibta iyo wuxuu kala kulmay yurubta uu tegey weli xataa qaablaabti aan talyaaniga kaman ahayn masrii baana laga qaaday nolol maahane dee anagu hadeer wax dhaafisa male anaguna dee waxaanu soo doonna waxay la tahay waa shaqo oo wadankii shaqo la-aan ba hadda dhalinyarada ay ugu timaadaa wax kale un ugama yimaadaan marka iyagu waxaan oran karaa sawir facebook lasoo dhigo iyo jiif baa yaala waa tahay tusaale ahaan caqabada koowaad ee kusoo wajahday markaa yurub tagtay qorshahaagii ee hor istaagi karta ama caqabada ku ahi maxay tahay haddii jirto
wallahi caqabado badan baa iga horyihiin marka aan wax kaaga tilmaamo waxaa kamid a anigu marka ugu horeysa deeq waxaan ahaa qof shaqo un usoo tahreeyay bal inuu shaqaysto oo dadkiisa wax taro oo dalkiisa wax taro iyo midda labaad oo ah inaan waxbarasho heer wanaagsan aan helo si aan dalkayga iyo dadkayga u anfaco marka sidaa daraaddeed labadiiba waxaan isleeyahay weli ma aanan helin shaqana warkeeda daayad oo ischool iyo xataa weli dadkii lama sangeyn midda kale yurubtaa kale iyo talyaaniga yurubtaa kale lasii qaatay dadka si wanaagsan hoogaa soo dhaweyn wanaagsan ay ka helaan marka labada caqabadoodba waan hayaa waxbarasho la-aan iyo shaqo la-aan bog dhinaca bulshada ah oo ay ku wada xiriiraan ardayda kuliyaddii uu ka tegay cabdiqani ayaa ka mid ahayd meelaha ugu badan oo tacsidiisa ay ka socotay wax ka badan soddon saacadood cabdisalaan cilmi oo ay saaxiibo ahaayeen misena isku kuliyad ahaayeen cabdiqani ayaa ii sheegay maqalka geeridiisa ka hor in ardayda kuliyaddiisu aysan la socon inuu tahriibay cabdiqani waxaan uga dambeysay waxa waaye horta waxaan uga dambeysay masirka saddexaad markuu noo bilaabanayko ama bili ahayd bishii koowaad ama bishii labaad oo ka markay ahayd oo jaamacadda lagu soo inta simsro oo is bilaabeen baan uga dambeysay annaga markaasuu ahayd inuu aaday waxa waaye dhinaca boosoo kale u wareegay howlo shaqo noocaas oo kale oo yay baan u wareegay oo xitaa oo yidhi jaacadda kama dhigan karo extension kama dhigan karo mataqaana anoo xagga jooga ama si mataqaana olayga kama dhigan karo marka saas wuxuu yidhi dhinaca shaqo iyo waxaway waa xirtay camal wuxuu wax weelaya wax la yidhaahdo dhinaca booso kale arrimo shaqo kale asoo weelaya ma ogeydeen laakiin marka inuu tahriibay ka sokow inuu bedeshay runtii waxa inuu inuu inuu taari anagu ma ogaa anigu waxaan ogaa inuu mataqaan boos joogo inuu waxba ka shaqeeyo oo mar tagsile ka ahaan jiray mar shaqooyin kale ka qaban jiray marka anigu isagoo boos jooga ugu dambaysa oo ka shaqeystaa laakiinse waxa runtii waxay naxdin ahayd markii aan ku aragnay baraha mataqaana internet oo kale ama waxa weeye guruub oo galaas kuleyo kale oo tacsiis la soo dhigo kale runtii markaas wax noqotay inaan mataqaana noqdo waxa mataqaana aad u xumaano nin galaas kala dhigi jiray oo leeya waa dhintay tacsiis dadka soo dhawaaq wax dhaheen ma garanan laakiinse waxa aad waxaan usoo markaa aragnay dad saaxiibo aan dad galaas ku dhigo saaxiibo saaxiibo kale oo guurida galaan kale oo soo geey baraha internetka sida mataqaanaa gruubka galaaskoo kale waxa weeye soo dhigayo kale lagu tacsiinaya runtii cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe
barnaamijkeenii dalandoolna maanta waa inaga intaa
heedhe maxamuud cashadii waa diyaar ee aaway carruurtii safiya waxay aadeen bannaanka oo ay ku soo ciyaarayaan dee allah xaggee bay aadeen waxaan ku idhi waxay la ciyaarayaan saaxiibadood oo waxay haystaan ciyaar fiican oo ay aad uga helayaan ah cakuya carruurtaan maxaa dhacay waxaad u eg tahay qof wilwilsan safiye maxaa kugu dhacay maxamuudow ee halkan waxaa ka dhacay dagaallo badan saad og tahay waxa aan hubaa inay jiraan oo ay yaalaan waxyaabaha khatarta ah hareeraheenna marka dagaal u dhaco xaafadaha dhan waxyaabahaasaa looga tagaa kuwaasoo ay ka mid yihiin qolofyada rasaasta madaafiicda bamgacmeedka iyo miinooyinka ee marka maxaa ka imaan kara haddii ay carruurteeda taabtaan waxyaabahaas wejiga uga qarxi karaan ama waxaa go'i karta lug ama gacan heere adiga safiya waxaan ku yidhahaa welwelin carruurteenna waa kuwa caqli badan saa u malaynaysa ma ahan aniga aad baan uga baqayaa maxamuudow carruurtu aad bay u jecel yihiin ee ku ciyaaraan waxyaabaha dhalaalaalaya iyo biraha ee waa inaan kala hadalnaa arrintaas inta ay bannaanka u bixin anigu waa dhibaataysanahay aad baan walwalayaa heere adiga waa war badan tahay waxaan ku yidhi carruurta waxba ha ka welwelin marka ay soo noqdaan aniga arrintaa kala hadli doona
ha taabanin hana ku ciyaarin shay aan la aqoon waxaa laga yaabaa in agagaarka halka aad degan tahay ay yaaliin waxyaabo qarxaa kuwaasoo noqon kara rasaasta madaafiicda bamgacmeedka minooyinka iyo aaladaha kale ee qarxaa ha taaban farahana ha la gelin waxyaabahaas ha isku dayin inaad ka saarto waxyaabo qaybahaas waxay qarxi karaan wakhti kasta wayna ku dili karaan uga warran carruurtaada khatarta arrimahaas una sheeg inay ka fogaadaan waxyaabaha aan la garanayn uga dig inayaan taaban kuna ciyaarin waxyaabo amaba shay aan la garanayn
waa tahay dhegaystayaal annagoo soo gaadhnay qaybaheennii dambe ee barnaamijka iminkana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekadeennii taxanaha ahayd ee lama huraan
cali baashiyow waa ilaahay mahaddi waxaa weliba kaaraha nooga buuxa badarkii aan gugii dhowaa tabcannay mid cusubna dayrta ayaan kaydsanay waxaase nasiib darro ah halkii aan u suuq gayn lahayn taas waa jirtaa haddii loo heli suuq dibadda ama gudaha waxaa dhib nagu noqohayso inaan soo iibsanno ama aan helno waxyaalihii kale oon u baahnayn taas ay sheegtay shoobaay waa dhab waana waxyaalaha lagu xisaabtamo runtaa waaye duubow waxaan ku dadaali doonaa sidaan u heli lahayn suuq gudaha ama dibadda ah ama hay-ada naga iibsado oo arrintaas aan u gudbinno laakiin wax walba waxaa ka horreeya in nabad la helo haddii nabad la helin see wax loo samayn karaa ee warka lama saarnaadee taasina waa run haddii wax kasta oo aan soo saarno aan loo helayn waddo la mariyo waa mushkilad shirkankiisa kale haddee alla idmo waxau inaga wada hadli doonaa sidai ay suurtagal u tahay inaan helno waddo nabadeed oo aan dallageenna ku safarsanno oo aan ku iibgaysanno
subaxa wanaagsan gabdho sidee la yahay waa la fiican yahay gooraha la kale laguma arki jirin waaryahay maanta xaggee bay kaa keentay waa la fiican yahay laakiin sow aniga iyo adigu jookhay ballan maanaan lahayn maxaad iigu soo warcelin wey haah waa runtaa war moog baa tahay mar horena waa kuu sheegay ee waad indhasar caadis
waad hee indhasar caadis sidee baan kugu indhasar caadiyey ma waxaan dow ahayn baan kuu sheegay waxaan kaala hadlay wax adiga dantaada ah hadda waa igala hadashay maxaase iga qabsaday war ma hoogsaaniye macallankii sidee baan kaaga saa'id caleeyey ma waxaan dow ahayn baan kaala hadlay oo aan dantaada ahayn hadda waad igala hadashay maxaase iga qabsaday war ma haysan anigii macallankii maxaa kaa qabsan lahaa anigii macallinka ayaa qoortas ku aagelisay oo isdagaallay oo waxaan hawshida jaad xuna madaxa ii gelisay
anigana maa warka wax iga siisiin warka wax iga siiya anigana waxaad moodaa inuu sisi yel warku ii soo gaaraye walaalay ardo adigu tan meella kuma lihid ee aniga iyo jookha isukaayadaa ka dhex baxdanta yar
maya maya maya maya anigu taa qaadan maayo jegrow waxyaalaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay naga daa walaalow waa laga wanaagsan yahay oo arday adigu waa adiga hadda isa soo maqiiqahaye maxaad arrinta aniga iyo jookha kala socotaa war ilaa annagaa wax aragnay waxaan u malaynayaa inaad khaldan tahay oo aad laf catoobin ku haysid arday way la socotaa arda warkaas dhammaantiis anigii ardana war nooma kala qarsoona
waa runteed waan la socdaa inaad rabtay gabadha xaaska ah ee uu qabo ninka eheldiinka ahi inaad jaad iyo waxaanay kari karin aad qoorta u gelisid waan la socdaa kumana suuro gelisa taasi ka waran naa sidee baan qoorta ugu geliyaa waa danteeda macallinkuna haddii uu caqli leeyahay isaga laftigiisa waa danta waa dantiisa maxay dantiisa ku tahay ma waxa xun oo aad xaadkiisa u sheegaysaa dantiisa ah waxay dantiisa ku tahay dee hameen walba hilib falfala iyo maraq buu ka dhargelahaa eedhe jigrow waad og tahay jaadka dhibaatadiisa iyo anshaxumadiisa iyo dhaqaale baabi'intiisa ee inakada waxa aad bulshada doonaysid inaad ku qaribtid walaalow gacaliyow naga daa waa ku baryaynaa ee arday adigu waxaad rabtaa inaysan jooqa horta kaa hoos dhaqaaqin oo ay mar walba mar walba adiga dhantaada fuliso ayadana aadan wax horumara u samayn wax horumarana aysan samayn meelna aysan u dhaqaaqin jookhay shaaha soo kari jookhay suqaarka kee jookhay beer la soor intaasun baad rabtaa hey hey hey hey hey haddana ma waxaa isu beddeshay heedha ma waxaa isu beddeshay oo hadalkaaga u beddeshay inaad dadka isku dirtid oo aad dadka war u kala sheegtid taas maa isu beddeshay naardo ma isagaba dhexdeena war ku leh wuxuu raba ha yidhaahdee adugu dhag jala qawsin ha iska hadli ninkaad maxaa kala haysaad warkiisa oo oga qiimaynaysaa
dhag jalaq loogu siin waaye waryaa jigrow maxaa dadka ku sheegata oo horta aan dhibaato ahayn waxaan ku oran lahaa gabadha iyo saygeeda ehelukhayrka oo eheludiinka oo macallinka oo wadaadka ka dhex baxa baan ku dhihi lahaa kuma qaado dhexdoodu khudbo dheera awrwaayadee khudbo dheera war meeshu waa tuulo aan xornimo loogu noolaan karin oo ruuxii aad is afgarataan kuwa kale ka soo horreeyaanoo aan wax shuqula ku lahayn anigu waan idinka tegayey nabaday waar nabaday ninkaa nabaday nabaday ardoy ordoy dhaaf ardoy haddii aad ogaan lahayd aniga macaalinkii waxaana kala qabsay oo ninkaasu jigraan u dhex dhigay wallaahi saaxiibe waa yaabi lahayd haddee waa runtii jookhay nin macallina oo shiikh ah in la yidhaahdo xaaskiisii ayaa kabarkaas jaad ku gadaysay sumcad xumo sow maaha iyadoo weliba uu jaadku yahay xoolo shaydaan iyo wax jinniyooda inaan aqoonba haa wax wallaahi waa xoolo shayda laakiin hana dhaafa jiro warkiisa wadnuhu naga qabtee ha ku dhaafo ha ku dhaafo ilaahay baa risaaqad badan meel ka wanaagsan baa ilaahay kaa siinaya bidmillaahi kariime ilaahay idinkiisa
salaamu calaykum saaxiibadee calaykum asalaam horta galabta anaa idinla ballamay si aan iskula meel dhigna arrimaha aan halkan u imid oo awalba idinka aad la socoteen waa garanay horta waxaan ku faraxsanahay aan aad ugu faraxsanahay sida aad macnaha ii soo dhowayseen aad garabkina iila taagan tihiin mar walba waxyaabaha quseeya arrimahan aad tubcaano taas waa mid laisku leeyahay caliyow aad baana ugu faraxsanahay imaatinkaaga iyo la joogitaankaaga intaba waa mahadsantihiin markaan waxaan rabaa inaan bilaawno oo isla aragno maadaama maalmo badan aan joogay waxaan ka bilaabi lahayn iyo sidaan u bilaabi lahayn hawshaan sax way waad mahadsan tahay cali baashow horta meeshaan sidaad arkaysid howl badan bay u baahan tahay howlo badan oo waxaa jira u baahan in wax laga qabto aan ku raacshay dhinaca nabadgelyada marka ugu horraysa aan kaaga soo qabtee aad bay u wanaagsan tahay oo wax dhiba hadda oo ka taagan ma laha waa gartay horta aawa cali baashi mashaariic badan oo horumarineed baynu u baahannahay si ay xitaa dadkii uga qaxay dib ugu soo noqdaan tuulada calibaashiyow mana garan karno sida adigu xaalkaaga yahay aan ku su'aalaya ilaa heerkeeba wax noo qaban kartaa duubow maya taas dhib ma laha wixii aan hadda qaban karo aan bilaabaynaa dadkuna ay dhibaato weyn u qabaan nacam waxayguna ma aha aniga aniga inaan faa'iida doonaayo nacam wixii aan aniga bixin karo oo dadkana wax u tari karo laan samaynaynaa waan gartay anigu waxay ila tahay in la hormariyo mashruuc warshadeed oo ah kuwa biyaha nadiifta soo saara maxaa yeelay dadku ma helaan biyo nadiifa oo ay cabaan weliba maalmahan waxaa la sheegayay inuu ka bilowday cudurka shubanka deegaanada nagu xeeran haa waa runtaa arrinkaas waa wax jira taasina waxaa keenay ceelashii oo sii guraya balliyadii oo biyihii ka sii dhammaanayaan iyo dadkii xoolo dhaqatada ahee nala jaarka ahay oo nagu soo qaxay haa waa runtaa dhuubow oo kaydkii tubcaano ku tashanaysay ayaa sii dhammaanaya markaasna biyihii baa yaraaday dabadeedna god yar bay isugu tageen taas ayaa uu ka bilowday shubanku wallaahi runtaa waaye ee rooblow waana arrin macquul ah sidii wax aan u bilaabi lahayn aan u bilaawno weliba taa ka sokow waxaan degdeg ugu baahannahay sidii loo heli lahaa dawooyin looga hortago cudurka shubanka ah inkastoo aan hadda ka hor u qabannay dadweynaha siminaaro lagu wacyigelinayo markii ay la kulmaan shubanka iyo waxyaalaha la midka ah haa ilaa iyo heer hadda way garanayaan inay fuuqbaxa uga hortagaan in biyo iyo milix isku miisaaban la siiyo qofka uu helo shubanku si wax looga qabto fuuqbaxa taasiba waa arrin muhiim ah oo aa qabateen anigana waxay ila tahay midda ku saabsan sidii looga hortagi lahaa shubanka aniga waxaan wadaa daawo yar aan saas u badnayn laakiin waxaan jeclahay dadka in loo bilaabo inta dhibban waad mahadsan tahay cali baashi waa midaanu u baahna intaas
waxaan isku dayaa inaan dhaqsa oo la xiriirno hay-adaha arrimahaas quseeyaan si aan gargaar u weydiisano waa garanay midda kalena taladiinaan qaatay waxaan diyaarinaa naqshadii aan ku dhisi lahayn warshad biyaha nadiifisa oo soo saarto waad mahadsan tahay aad baan ugu baahnayn middaas inta ka horraysna waxaa loo baahan yahay dadka in la baraarujiyo oona loo sheego in biyaha layska karkariyo markii cuntada la cunaayana in si fiican gacanta layskaga dhaqo weliba waxaa lagu dadaalaa cuntada iyadoo kulul dadka inay cunaan weliba ay ku dadaalaan dadka cuntada oo kulul inay cunaan waa tala fiican calibaashow waana wada gaarsiinaynaa haddana waa idinku sii tegayaa waayo adinku isku xaafad baa tihiin oo xaafaddiinaa wada joogtaan waayahay nabada duugo waayahay duugo nakeer cali baasha
dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan xubinta salaamaha ee barnaamijka madadaalada redio ergo ee maalin walboo axad ah baxa waxaad fariin qoraaleed noogu soo diri kartaan nambarka gaaban ee laba kun iyo labiyo toban ama laba eber hal laba waa laba kun iyo labiyo toban ayaad fariin qoraal ah inoogu soo diri kartaa xusuusnow cod ma aha waxaad inoogu soo diri kartaa fariin qoraaleed adigoo markaasi salaamaya cidda aad jeceshahay mahadsanideen
saynab saynab reera ku aaway xaggee joogtaa
haye haye harbabacdiisii buu soo wataa war halkan ayaan jooga
haa ilaan halkanaad ku jirtaa oo weel baa dhaqanaysaa cunugii iyo xaalkiisii ka warran sidee buu yahay muxuuse ku yidhi dhakhtarkii haddaad u tagtay war anigu ma garanayi ilmo oo aan aabbood ka war haynin oo aniga uun faraqay haysta naahedhe waad murad iyo qarjajac badan tahay markaan ku arkaba hadal unbaad la soo taagan tahay muxuu ku dhahay dakhtarkii hadda ii sheeg war dhakhtarkii ma arkin laakiin kalkaalisadii aamina ahayd waxay ku talisay inaan u qaadno wiilka dhakhtar cali
soomaaliya adduunyada iyo meelola deris ahba waxaa si xoog leh uga socda dadaallo badan iyadoo layska kaashanayo sidii loo xakamayn lahaa cudurka dabaysha adigana hooyo iyo aabbe iyo ceed kastoo ka mas-uula carruur waxaa looga baahan yahay inay dhankeeda dadaal ka gasho qaybihii dambe ee idaacaddeenna maanta ayaan soo gaarnay welina redio ergo ayaad inaga dhegaysanaysaan iminka aan ku yaraanasanno qhasiidadan bisha barakaysan ee ramadaanka ku saabsan oo ay inoogu luqayso hibanuura
asxaabta raacne soma ramadaanta sabkii nabigiyo aqoonkiisu balayo aan asxaabta raacne soma ramadaanta
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaas waxaa ku eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhigantaa toddobiyo toban kun sideed boqol afartan iyo shan megahatis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah efemyada dalka iyo barta aynu internet ku leenahay ee radio ergodot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadanimada